waxaan rajaynaynaa dowladdu inay ka midho dhaliso wadahadaladaas dhibaatooyinka aan sheeganana ay wax nagala qabtaan haddii ay wax nagala qabtaan oo arrimaha jir ay xalliyaan waxay incentive siinaysaa maamulada kaleetane inay yidhaahdaan muxuu ahaa ii sheeg wadahadalka faa'idaa ku jirta wadahadalku midhow dhalaa laakiin haddii annagana la dhaho muxuu ahaa ii sheeg danteena nalaga raaco laba dhibaataan qabnaa annagoo saaxiibadeenna muxuu ahay mataqaanaa yani ballantii uga baxay oo mataqaanaa aan aan muxuu ahay aan aan ishaysanno aan aan ahaano aheyd inaan uga baxna waan uga baxna runtii sababtoo ah annaga culayska na geeyayaa meeshaas na gaarsiiyey ayaguna waa ogyihiin waana waana waana u micnayna laakiin hadday haddana ka mida dhalin waayaan waa labageeriyaad waaye marka arrintaas inay faa'iido dhasho waxaan rajaynaynaa niyad wanaagga nala tuso inay ka dhalato